horta walaalayaal waxa weeyaan dowladda kenya waxay beryaha inta badan la tacaalaysay inay macnaha ka saarto badanaa yani ama dhalinyaradan inta badan ku biiraya kenyaanka ah ururada xagjirka ah inay macnaha yani ku dadaasho inay wadanka kusoo celiso islamarkaana ay usameeyaan rehabilitation waxa loo yaqaan dhaqan celin ay usameeyaan marka hore inta badan waxay ku dadaalaysay yani sanadihii aan soo dhaafnay in military ahaan ay ujibiso laakiin hadda waxay bilawday dowladda kenya barnaamijka hadda waxaa bilowda ah inta ideology ahaan loo jibsho in ideology ahaan loo jibsho oo micnaha waxa weeyaan culimada yani kenyaanka ah islaamka ah inta la kiciyo yani runtii ay jalanjigarayaan ideologically waxa ay ku sugan yihiin ay sax yihiin ay qalad yihiin taa waa barnaamij dowladda ka go-on ay samaynayso marka hadda imankan weerarada imanka ay qaaday dhalinyaradan micnaha lagu tababarayo gudaha yani yani bony forest lagu tababarayo gudaha u galeen oo ay soo furteen waxay dowladda kenya marka ka go-an in micnaha yani ay dhalinyaradan dhaqan celin ku samayso oo marka yani ay intaysan kusii daynin yani ayna ku daynin mujtamaca dhexdiisa in wax badan micnaha laga dhaqo oo laga nadiifiyo maskaxdooda si marka ay u noqdaan marka dad micnaha si saxa u fakeri karayo wayo taa mid weeyaan waa tahay marka waxaa jirta waxaa la leeyahay dhallinyaradani ayaga ayaa xiriir la sameeyey ciidamada kenya dabadeedna u suura gashay in ciidanku ay dhallinyaradani soo furtaan markaa fiirisa dhinaca kale al-shabaab laf ahaanteeda waxaa jirtay in dhalinyaro fara badan ay qoranayeen mar haddii dhallinyarada ay qoranayeen oo tababaro ay siinayaan ay qaarkood bilaabeen inay la hadlaan ciidamadii kale ee ka soo horjeeday shabaab ayna dalbadaan in laga soo gaaro dhibaato iyo dhabarjab noocaa ayay ku keeni karaysaa laf ahaanteeda qorshihii shabaab ay dhallinyarada ku qaadan jireen oo ay kooxdooda uga mid dhigi jireen horta waxaan shaki lahayn yani waxa weeyaan marka hore ay qoranayaan dhalinyarada ay qoranayaan waxa ay u sheegayaan iyo waxa ay la kulmayaan ayaa kala duwan waaqaca marka ay la kulmayaan markay mashakilaan ayaa kala duwan waa takenta marka dayada marka ay dib dowladdu la xiriiraan oo micnaha yani ay dib mna yani waxa weye marka ay ku marka fala noocan ay sameeyaan oo marka dowladda ay marka ay la xiriiraan si marka yani kaamka isaga lagu tababaraya marka ay dowladdu macnaha usoo yani yani nimankaan micnaha yani ay uga saarto marka waxaad moodaysaa runtii nidaamkii iyo waxyaabihii ummadda loo sheegaayay iyo waxii lagu dhaqayaa marka aad iyo aad u kala dunaaday waana tan keentay marka yani isfaam darada is-amin darada tan keentaa weeyaan waxaa runtii cad haddii marka barnaamijka noocan uu socdo waxaad moodaa runtii in dhabarjab xoogla ku imaaday nimankan islaamiyiinta ee qoranaya dhalinyarada qoranaya in micnaha yani ay fashilantay qaabkii wax u qori jireen iyo qaabkii dadka xoogsani jireen marka ay fashilantay waana midda ay dowladda kenya in badan raadinaysay in badan ay raadinaysay oo culamada islaamka ay engejgaraysay si marka ideology ahaan dadka loo jibsho maarta marka dowladda kenya maxaa qorshaha uga degan dhalinyarada noocan oo kale ah ama laga yaaba siiskooda inay shabaab uga soo baxsadaan ama kuwo kale oo sidan oo kale ay usoo furtaan oo ay soo badbaadiyaan horta marka horeysa amniga ayaa amnigooda ayaa dowladdu waxaa mas-uul bay ka tahay in dowladda amni ay siiso oo amnigooda la yani la sugo waa waajib dowladda saaran weeyaan tan kale dowladdu waxay bedeshay nidaamkii hore ahaa dadka yani dadka laska laayna ama dadka yani la dafaaya ama dadka micnaha yani saas yani qofka la afduubayo dowladdu way bedeshay dowladdu waxay bilowday in ay ideology ahaan marka ula birato dadkan ula birato in dadka noocan oo kale ah ay dowladda ay yani ay meel ku hayso si marka amnigooda loo sugo ka ideology ahaan loo qanciyo in fikradda ay qaateen inay yani ka duwan tahay fikradda inay sax ahay oo ay tan sax tahay maanta dunad waxaa lagu dirira waxa wey waxa weya waa ideology waa fikrad weeyaan marka in la saxo fikriyan loo saxa dadka loo saxa oo marka yani intaan dad intaan lagu sii daynin micnaha shicibka lagu sa lagu dhex daynin fikriyan loo saxa maartay taas marka waxa weye dowladdii iyo marka waxaa iska kaashanayo culamada macnaa kenya ayaa iska kaashanaya waa tahay aad baad umahadsan tahay profesor cabdiwahaab